bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaysta kusoo dhowow warkeenii galabnimo raadiyooga warsan isagiiyo kooban madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa shaaciyey xilliga maamulkiisa uu u guurayo degmada baraawe oo booqasho ku joogo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada marka ayaa kormeeray goobo burbursan oo ka tirsan magaaladaasi marka wadahadallo ayaa u bilowday dhinacyada isku haya khilaa iskuna khilaafsan doorashada galmudug ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre oo gaaray degmada baraawe dab ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho askar ka tirsan ciidanka dowladda oo weerar lagu dilay akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu waaweyn masar oo in ka badan boqol qof ku riday xukun xabsi daayin ah talyaaniga oo gebi ahaanba la geliyey bandow maraykanka oo ciidamadiisa kala baxaya dalkaasi afghanistan
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
dhegaysta kusoo dhowow warkeenii oo fidsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa gaaray magaalada baraawe faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haya waryaheenna cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan oo inooga dhaca faahfaahinta ku aadan xilliga maamulka degmadaasi baraawe ay dowlad goboleedka ka dhigan doonto saldhigga caasimadeeda
madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa sheegay in xubnoogii inka badanay ee wasiirada koonfur galbeed iyo ka sugayiin degmada baraawe islamarkaasna la falow iniyo ka shaqeeyan degmadaas baraawe weliba uusi sheegay in dhammaan xubnoo golo wasiirada iyo madaxda sare ee maamul goboleedka koonfur galbeed iyo hanguuri doonan degmada baraawe oo eh xarunta rasmiga ee koonfur galbeed wasiir welbana uuse diyaarsadahaye meel uuse ka shaqeeya lahaaye sidoo kale weliba uuse sheegay in maamulka koonfur galbeed uuse qorshanka jara in la dhisa waddada iska hiraasa garoonka diyaarado iyo degmada baraawe si howlo mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo ka qobadahayn degmadaas baraawe iyo anfududaata waxaa kaloo suurtagali doonta oo heli doontaa baraawe in intaan usoo degno dowla goboleedka koonfur galbeed ay soo degaan xafiisyadii aan furno xarumihii aan furno madaxtooyadii la dhiso xaruntii baarlamaanka la dhiso baarlamaanka cusub oo koonfur galbeed oo hadda la samayn doono insha allahu mubaarak uu ku shaqeeya baraawe golaha wasiirada saa la socotaan waa wasiiradii ugu badnaa oo wafdi ah oo magaalo yimaada wasiirada hadda joogo toban iyo dhowr wasiiraa joogto waxay u joogaan waxaa waaye nin walbaba xaruntii uu degi lahaa iyo waajibaadkii saarnaa iyo shaqadii uu u baahnaa inuu qabsado inuu shaqadiisa ka qabsado degmada baraawe uu u qaadimayo eeraboorka markii la furo waxaa noogu jira qorshaha jidka isku xidhaaya eeraboorka iyo magaalada baraawe in asagana la dhiso uu sida u dhaqsaaqo hadalka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weliba uuse ka sheegay munaasabad soo dhowaan ee oo lanka suubiya degmada baraawe cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan
aad buu u mahadsan yahay waryaheenna cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada marka ayaa kormeeray goobo burbursan oo ka tirsan magaaladaasi marka faahfaahinta warkani waxaa inoo haya waryaheenna maxamuud cali cabdulaahi gaabsha
yeedoota taku wajahanyin xili roobaadkiiyo guga iyo weliba maalintii shalaytii weliba maamulka degmada markee runta gobolka shabeellada hoose weliba iyo kormeerya kusuubiyana buundooyinka magaalada marka aana sayti oo ku muuqdo burbur eedin hoogan gadoomiyaga degmada markee runta gobolka shabeellada hoose waan aadaqo magaalada oo iyo ugu helyayan kuigeenadaasa iyo kormeeran buundooyinka oo burburiyaan dagaalyahanada harakada al-shabaab heliyo rogan guda magaalada ee runta gobolka shabeellada hoose xasan aadan maxamed diiwaan gadoomiye ku-higeenka maamulka iyo weliba maaliyadda ee degmada marka iyo weliba usu sheegay intii bulshada loonku baahanye intase isliqaange go-aan ka dhisan meelo muhiimkan ee degmada maraka sida buundooyinkan oo kale waxaan rabaa inaan codsi dheer u diro dadka degan degmada marka ganacsatada dad fahamtada ilaahay siiyo maalqabaynta ah dal waxaa dhista dadka iskale waxaan u maray inaad beel caalam hay-ada sharciye midoodna waxay noo qabtaan inaanan hadda baahi uga baxaynaan aaminsanahay laakiin haddii aan isku tashi gaarno oo qoys walba oo degan degmada marko bishii haddii uu bixiyo waa hadda qoys hal doolar waxaan aaminsanahay inay degmadaanu ay dhismaydo buundooyinkeedu inay dhismaydo marka waxaan dadka markoo degan ku boorinayaa inay maamulka garab istaagaan la shaqeeyaan gudoomiyaga degmada markay aroonto gobolka shabeellada hoose waa nusaye doqa degmada cabdulaahi ali axmed waafow iyo weliba usu sheegay inti dhibaatooyin fara badan iyo ka reeban bulshada magaalada markay hiliyada roobabkuusa qubado buundooyinka welibana usu sheegay intii dhammaantiyobayo idinkaana burburisan magaalada iyo weliba kayaalana buundooyin fara badan weliba nusu sheegay gudoomiyaha intlan baahinye intireedland sowlakasoobaya buundooyinkan walowa dada kaga yaayin roobabkii ila roobaadkii iyo goga iyo gudoomiyaha waa kow soo inkadambeyntina baaqan dirawa dowlad goboleedka koonfur galbeed osunka horeeya madaxweyne abdasiis xasan maxamed laftigareena sidaan wada ogsoonnahayba bishaan mase oo foolka nagu soo haysa waxaa bilaaban doona roobkii du'a ayaa bilaabanaya waxaan aragnay aan dareemaynaa haddii roobka yimaado carruurtii iskuulaad ka dhiganaysay ama dugsiyada qur'aan ka dhiganaysay ma helayaan meel ay u kala gooshaan magaaladii bisababi roobkii ama dhoodidii timaada ama biyihii yimaada sababteeda meel ay ardaydu marto ma helayso meel ay ka gudbaan lama helaayo ugu horeeya madaxweynaha waxaan weydiisanaynaa mudan madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad timaadid degmada marka aad ishaada walax ku aragtid dhibaatada ka jirto waan kaa codsanaynaa wasaaradaha ku shaqa leh ee islamarkaasayto ummadda badbaadinteeda shaqa ku leh ama dhibaatooyinka ka jira deegaanada wax ka qaban karaayo inaad amar buuxda ku soo siisid ayaan kaa codsanaynaa mudane cabdulcasiis
aad iyo aad u mahadsan yahay waryaheenna maxamuud cali cabdulaahi gaabsha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa gaaray degmada baraawe ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa gaaray magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose iyadoona si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey safarka ra-iisul wasaare khayre ee baraawe ayaa waxa uu ku wehelinayay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiin kale waxaana garoonka diyaaradaha baraawe kusoo dhaweeyey madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasiiro ka mid ah dowlad goboleedka ujeedka ra-iisul wasaare khayre ee degmada baraawe ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay xarig jarka garoonka diyaaradaha magaaladaasi oo dib u dayactir ballaaran lagu sameeyey gaar ahaan ranweyga ay kusoo degaan diyaaradaha sidoo kale inta uu ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha halkaasi ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa maamulka gobolka shabeellada hoose kan degmada baraawe iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa shalay si wada jir ah baraawe uga dhagax dhigay iskuol lagu baran doono cilmiga badda ammaanka guud ee magaalada baraawe ayaa maanta si weyn loo adkeeyey waxaana amniga sugidiisa iska kaashanayay ciidanka dowladda iyo ilaalada gaarka ee ra-iisul wasaaraha qaranka xasan cali khayre dab ayaa ka kacay goob ka tirsan magaalada muqdisho dabkan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa goor dhow la sheegay inuu ka kacay kaalin shidaalka lagu iibiyo oo ku taalla kasoo horjeedka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir qof goobjoog ah ayaa sheegay in dabka uu ku faafay inta badan kaalinka shidaalka iyo goobo ganacsi oo ku dheggan islamarkaana ay haatan socdaan gurmadyo kala duwan oo lagu doonayo in dabkaasi lagu damiyo waxaana goobta gaaray gawaarida damdamiska sidoo kale waxaa la sheegay in qof dabkaasi ku gubtay loola cararay isbitaalka si looga daweeyo ha yeeshee aan weli la shaacin khasaare kale oo ka dhashay dabkaasi sawiro laga soo qaaday goobta uu dabka ka kacay ayaa muujinaya dabka oo sii faafaya balse dadka shacabka ay samaynayaan gurmad kasta oo dabkaasi lagu damin karo askar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa weerar lagu dilay wararka laga helayo gobolka shabeellada hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi saacadihii lasoo dhaafay uu ka dhacay weerar lagu dilay askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya weerarka ayaa waxaa si gaar ah uga dhacay bar kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda oo ku taalla degmada awdheegle ee shabeellada hoose waxaana weerarka ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsan dowladda ayaa la sheegay in ay ku dhinteen weerarka halka askar kalena dhaawac uu soo gaaray kaasi oo goobta weerarka ka dhacay laga soo qaaday war qoraal ah oo lagu faafiyey baraha al-shabaab ay ku leeyihiin internetka ayaa waxa ay ku sheegeen in weerarka gaadmada ah ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugan degmada awdheegle iyagoona sheegay in halkaas ay ku dileen laba askari mid kalena ay ku dhaawaceen al-shabaab ayaa weerarka iyo weliba qaraxyo xilliyada qaarkood ka fulisa saldhigyo ay degan yihiin qaar ka tirsan ciidamada gobollada dalka ay ku leeyihiin ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda africa ee amisom dhegeystayaalka warkaasi aad kala socotaan waa reeriyooga warsan soomaaliya baydhabo oo aad kala jaan qaadaan mawjada f f-ka dherarkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic laba megaherts mawjadaha gaagaaban iyo aalada life streamkood guud ahaan ka dhagaysan kartaan caalamka maxkamad military oo ku taalla masar ayaa boqol toban iyo laba qof ku riday xukun xabsi daa-in ah kadib markii loo haystay falal argagixisannimaha lagu soo oogay waxaa ragga lagu eedeeyey ay ku lug lahaayeen ilaa iyo afar iyo toban weerar oo ay ka mid yihiin weerar lagu qaaday bar kontarool iyo weliba isku day lagu dili rabay ku-xigeenka dacwad oogaha masar waxaana lagu eedeeyey in ay ka tirsanaayeen maleeshiyada xamas oo ay dowladda u aragto garab ka tirsan ururka ikhwaanulmuslimiin talyaaniga oo gebi ahaanba bandow la geliyey dhammaan dadka ku nool talyaaniga ayaa la sheegay in ay guryahooda ku nagaadaan xilli uu si ba-an u faafayo caabuqa coronavirus ee dad ka badan ku laayay dalkaasi waqooyiga talyaaniga ayaa bandowga markii hore lagu soo rogay hase yeeshee maadaama ay sii badanayaan dadka u dhimanaya xanuunka ayaa ra-iisul wasaare guosebo conte waxa uu sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin adag si wax looga qabto faafidda cudurka dadweynaha ayaa laga mamnuucay inay isugu tagaan fagaarayaasha halka goobaha waxbarashada la xiray ilaa iyo saddexda bisha dambe waxaa sidoo kale hagad la geliyay dhammaan ciyaaraha kala duwan ee dalkaasi keliya dadka aan ka fursan karin in ay dibadda u soo baxaan ayaa loo ogoyahay inay socdaalaan maraykanka oo ciidamadiisa kala baxaya afghanistan iyo sababta oo la shaaciyey dowladda maraykanka ayaa bilaabaya in ciidamadoodu ay kala baxaan afghanistan tan oo qayb ka ah heshiis ay dhalibaan la galeen oo looga gol lahaa in nabad laga dhaliyo dalkani maraykanka ayaa heshiiskan ku galay si uu u yareeyo ciidamadiisa gaaraya labiyo tobanka kun ee askari isaga oo gaadhsiinaya siddeed kun iyo lix boqol inta lagu guda jiro boqol iyo soddon iyo shanta casho ee uu ku dhaqangelayo heshiiskaasi la bixidda ciidamadan ayaa ah xaalad muhiim u ah heshiiskan taariikhiga ah ay wada gaareen maraykanka iyo dhaalibaan sagaal iyo labaatankii bishii februari xukuumadda afghanistan ayaan qayb ka ahayn heshiiskan laakiin waxaa la rajeynayaa in ay wada hadal la yeelan doonto kooxda dhaalibaan dhegeysta war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray oad kala socoteen radiyooga warsan galabtan waa naga intaa warkeena waxaa isku soo dabariday shugri ismaaciil axmed shugri bidhaan anoo dalma lahna waa idinla socodsiinayay dhanka fasaloodan waxaa iga saacidayay saaxiibkii salaad aadan maxamed inta warkan warkiisa xiga aynu ku kulmi doonno waxaan igaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu